barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah sanadka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idaacaddeenna idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaan ahay qoraaga buugga dhaqansoor waxaan ka mid ahay qaybta labaad ee bandhiga buurama ee buug feerka qaybtiisii labaad labada kun iyo labaatanka waxaan soo saaray saddex buug saddexdaa buug laba ka midii oo soo turjumay midna anigaa qoray buugga ugu horreeye aan qoray waxaa la ydhahdaa hilin killar gabadhii indhihiiyo dhagahaba lahayd ee beejri qaadatay waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
ugu yaraan toddoba qof ayaa dhintay dhowr kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii uu sabtidii dab ka kacay isbitaal lagu daweeyo dadka qaba cudurka covid sagaal iyo toban oo ku yaala magaalada qaahira ee caasimadda masar sidaasina waxaa xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka iyo warbaahinta dabka ayaa ka kacay xilli subaxnimo ah isbitaalka misra al amal oo ku yaala elaboor oo ah xaafad soddon kilomitir dhanka waqooyi bari ka xigta bartamaha magaalada qaahira waxaanay mas-uuliyiinta ammaanka iyo kuwa caafimaadku sheegeen in baaritaanka hordhaca ah uu sheegayo in sababtu ay tahay cillad koronto cisbitaalka ayaa la xiray iyadoo bukaanka laga daadgureeyey loona wareejiyey cisbitaal kale oo ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalada qaahira sida ay ilawareedyo ku warramayaan keesaska cusub ee covid sagaal iyo toban ee dalka masar ayaa sare u kacayey toddobaadkii lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka ayaa diiwaan gelisay sabtidii ilaa kun iyo boqol iyo siddeetan iyo sagaal kiis oo covid sagaal iyo toban ah halka afartan iyo saddex qof ay u dhinteen cudurka taasi oo tirada guud ee kiisaska dalkaasi ka dhigaysa boqol koob iyo soddon kun saddex boqol iyo shan iyo toban kiis halka ay dhimashada guudna gaarayso toddoba kun saddex boqol konton iyo labo rubac milyan caruur barakacayaal ah oo ku nool gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee cabo dilgado ee dalka mosambiq ayaa halis ugu jira cudurada dilaaga ah bilowga xilli roobaadka sida ay hay-adda yunisef ku sheegtay warbixin digniin ah oo ay soo saartay dad kor u dhaafaya nus milyan ruux oo caruur u badan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan kadib markii ay kasii dareen colaadaha maasheeyey gobolkan ku yaala waqooyiga mosambiq ee cabo dilgado yunisef ayaa sheegtay in caruurtani ay wajaheen halis badan labadii sano ee lasoo dhaafay kuwaasi oo ay ka mid yihiin duufaano daadad ku fatahay macluul iyo weliba dhibaatooyin dhaqaale oo uu sababay cudurka covid sagaal iyo toban afhayeenka yunisef marisi mersado ayaa u sheegtay v o a in caruurtani ay qarka u saaran yihiin in ay qaadaan cudurada dilaaga ah ee biyaha ka dhasha sida shuban biyuudka iyo daacuunka iyo sidoo kale faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ee gobolkaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhriyey halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington haatan ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkii maalinta axadda aad ka dhagaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan ee hibada iyo halabuurka oo idinkaga iman doona magaalada boorama waxaynu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan qaar ka mida dhallinyaradii ku soo bandhigtay buugaagta ay qoreen bandhigga buugta boorama ee toddobaadkan lagu qabtay caasimadda gobolka awdal ee boorama bandhigga buugaagtu inta badan wuxuu kulmiyaa dhallinyaro badan oo hal abuur leh gaar ahaan qoraayada iyo akhristayaasha buugaagta haddaba waxaan kula kulmay goobtii lagu qabtay bandhigga buugaagta boorama dhalinyar iskugu jirtay gabdho iyo wiilal oo halkaasi ku soo bandhigay buugaag ay qoreen waxaanan ugu horreyn weydiiyey hal-abuuradooda la xidhiidha qoraalka ee ay kaga qayb galeen bandhigga buugaagta sanadkan labada kun iyo labaatanka ee sii dhammaanaya ee lagu qabtay boorama calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa hibe maxamed khayre waxaan ahay qoraaga buugga dhaqansoor waxaan ka mid ahay qaybta labaad ee bandhiga buurama ee buug feerka qaybtiisii labaad labada kun iyo labaatanka anigoo labada kun iyo sagaaliyo tobankii ballan qaaday buugaygo qabiyo qoraal ah insha allah biidnillaahi kariim inaan sanadka dambe aan ka qayb noqon doono ilaahayna wuu ii fududeeyey waana ii saamaxay maanta qayb baan ka ahay buugga dhaqansoor waxa weeyaan buug dhaqanka soomaaliyeed ka hadlaya oo qaybo badan ka tirsan marka waxa weeyaan buug lix cutub buu ka kooban yahay buuggaas oo ummadda soomaaliyeed aan doonay inuu meel walba joogaan u faa'iideeyo macalda'yarta buuggan waxa weeyaan sooyaalka dhaqanka taariikhda soomaaliyeed duxda raasamaalka ummadda jiritaankeega caddaynaya taariikh nololeedkii sooyaalkii hore taasoo u baahan in loo hiiliyo ayuu qayb ka yahay buuggan dhaqansoor
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisaaq sandheere waxaan ahay arday qoraa iyo turjumaa waxaan ku noolahay magaalada boorama waxaan soo saaray saddex buug saddexdaa buug laba ka midiya oo soo turjumay midna anigaa qoray buugga ugu horreeya aan qoray waxaa la ydhahdaa hilin killar gabadhii indhihii iyo dhagahaba lacayd ee biijti qaadatay waa buug sooyaala oo sheekaa sheeko jirta oo caalamka ka jirta sheekadaasi oo loo turjumay in ka badan afartan luuqadood oo luuqad kasta leh tii ayaan markaa soomaali ka dhigay anigoo soo koobaya buug waa laba boqoloo biij sababtii ugliftan waxaa idin dhiirigelin dadka u noqdo kaasi anigaa qoray buugga labaad wax la ydhahdaa xaaska shaydaanka waa sheeko malaawaala laakiin run ku salaysan oo ka warramaysa mashaakilaadka ka dhex jira qoyska labada qof ee aan israbin ee laysku qasbo waa sheeko markaa noocaasa oo wakhti hore dhacday anna hadda af soomaali kusoo turjumay luuqadda carabigana ku qornayd buugga saddexaad ee sanadkan bishan haddaan ku jirna disembar soo saaray waxaa la yidhaahdaa sooyaalkii asxaabtii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam waxaan ka soo turjumay kitaabka caankaa ee la yidhaahdo suwaru min xayaati asxaaba milicsiga ama muuqaal ka mida asxaabtii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam iyo qaabkii ay u noolaayeen buuggaasi oo bishan disembar daabacay borama buug feeran aan kaga qaybgelayo waa buugga u dambeeyey sababta yukliftan waxa weeye buuggaasi inta badan xaafadaheenna iyo masaajidda iyo meel kasta waa lagu akhristaa waana buug caana oo la jecel yahay dadkuna ay aad u xiiseeyaan waxaan rajeynaya markaa insha allahu in hooyooyinka iyo odayaasha iyo caruurta iyo oo inta badan aad u jeclaada aadna u akhrisan jiray ramadanta marka la marinayna jeclaan jiray isagoo af soomaaliyana ku farxi doonaan waxaan rajeynaya insha allahu inay iibsan doonaan magaalo kastana ugu yaala intaasaan kusoo koobaya magacaygu waa suude cabdikariin iimaan waxaan qoray buug caafimaadka ku saabsan oon afka soomaaliga ku qoray waxaana la idhaahaa nafaqee naftaada naftu waa ammaane buuggan waxaa igu dhaliyay inaan qoro eenay hooyaday sababto ah hooyo eenay maalin kasta waxay la iman jirtay geed ama dhir ay muxuuha xanuunada ayada haya ay bal iskaga daaweyso marka waxaan is yidhi maad baxsi ka samaysid baaritaan ha ama research ka samaysid dhirahan ay cunayso aad muxuuha bal nafteeda waxa ugu jira iyo waxa muxuuha faa'iide ay leeyihiin iyo waxa khasaare leeyihiinba aanu wax badan baan ogaaday markaas wixii eenay muxuuha wax laga yidhi oo dhan research lagu sameeyey xataa ada english yihiin waan turjumay saa darteed baan buugga u qoray waxaana igu kaliftay inaan muxuuhaa qoro hooyadii macaan
marka waxyaabaha uu ka hadlayo ee uu bulshada ka wacyigelinayo buuggaagani amase faa'iido ugu jirta maxaa ka mid ah buuggayga waxaa faa'iido ugu jirta dhammaan wuxuu ka wacyigelinayaa in muxuuha ay layska qaadan karin uun dhirta iyo sababto ah sun badan baa la socota waxaa kale uu ka sheekaynayaa inuu nafta nafaqo u leeyahay mac jismiyan wax badan ee uu ka sheekaynayaa hooyada hadday uur leedaho kale muxuuha uu ku jirtaa cuntooyinkay cuni lahayd wuxuu bulshadoo dhan uu anfacayaa baan isleeyahay sababto ah qofna kamaan tegin markaan buugga qorayay wuxuu anfacayaa waayeelka waxa uu anfacaya muxuuhaa ilmaha yar waxa uu anfacaya muxuuhaa dhallinyarta iyo dhammaan muxuuhaa qof kaste sidoo kale waxaa ku jira muxuuhaa buuggan cuntooyinka loo cuno xanuunada weenay muxuuha lala noolaado sida muxuuhaa diyaabetika ama macaanka loo yaqaano dhiikarka markaas buug saasuu ku saabsan yahay markaa buuggani qaybaha caafimaadka iyo kala duwan muu soo koobaya mise qayb ka mida caafimaadka oo dhinaca nafaqada oo keliya ayuu ka hadlaya may jaranar weeyaan oo inay qaybaha caafimaadkao dhan xanuunada badanah xanuuno badan ayuu ka sheekaynayaa muxuuha cuntooyinkii loogu talagalay saan kusoo sheegay dhiikarka ka mida macaanka subaga wadna xanuunka jilba xanuunka kuwaasoo dhan wuxuu sheegayaa markaa qayb ka mida maaha ee gebi uu soo koobaya
inta badan dadka ay nafaqa darada ku dhacdo waxaa ka mid ah hooyada iyo dhallaanka qaybaha ma ka faa'iidaysan karaan hooyadu waxyaabaha isku nafaqaynayso ilmaha yar waxyaabaha lagu nafaqaynayo waxaasoo kale ma ka hadlayaa buuggani oo ma qortay si ay uga faa'iidaystaan hooyada iyo dhallaanka yaryare haa way ku jirtaa waxaa ku jirta muxuuha hooyadu marka ay uurka leedaho kale cuntooyinkii loogu talagalay cuni lahayd ee muxuuha daayad balanska leedhaaho waxaa kale ku jirta ilmaha markuu yaryahay cuntada xilliga loo bilaabayo lixda bilood markuu gaadho kale waxaa ku jirtaoo kale hooyadan muxuuha haddii nuujiso tahay cuntadii cuni lahayd si caano ugu filan ilmaheega u gaadhsiiso marka labadaba uu anfacayaa hooyo kastoo waxbaratayna waxaan rajaynaya inay akhrin doonto buuggayga muddo intee leeg ayuu kugu qaatay buuggan inaad qorto oo qoraalka aad samaynaysa marka aad baaritaanka iyo waxyaabahan aad muddo wuxuu igu qaatay sagaal bilooda waxaan bilaabay bishii afaraad ilaa iyo bishii muxuu ahaa disembar oon dhammaystiray oo daabacadda uu ku jiro hadda alxamdulilah nay uu soo baxan markaa seed u aragtaa bandhigan buugtae maanta lagu qabtay buurima in buuggaaga aad ku soo bandhigto oo dhallinyarada iyo dadkii ka soo qaybgelay ay arkaan aad baan ugu faraxsanahay inay muxuuhaa buuggaygaan ku soo bandhigo midda kale wax lanagu xantaa inaan gobolkii aqoonta nahay waxaan leeyahay qoraayo badanna way nagu jiraan sanad kastana waan rajaynaynaa inay muxuuhaa saanoo kale lanoogu casuumo qorayaasha insha allah buug badanna waan rajaynaynaa inaan soo saarno haddaana dad waxbartay
magacaygu waa malkhayr nuurgasle maanta waxaan kasoo qayb galay bandhiga buugaagta boorama oo sanadkii labaad ah buugayga aan kala qayb qaatay waxa weye barnaamijka kala qayb qaatay waa tus oo tusaale noqo buuggaasoo ka hadlaya saddex qaybo iskugu jira dhiirigelin talooyin iyo tusaale oo dad maanta dunida ka muuqdo oo hadafkooga gaadhay uu ku tilmaamayo markaa saddexdaasuu ka hadlaya magaca buugga sidaan soo sheegay waa tus oo tusaale noqo qodobo badan oo qofka dhanan badan uu kala talinayana way ku jiraan waa kii ugu horreeyaan soo saara buuggan markaa sanadkan iminka dhammaan raba ayaan soo saaray markaas waa buugga igu horreeya buugga labaad insha allah waan soo saari doonaa iyo buugaa kaleba hadduu ilaa idhaahdo buuggan yaad ugu tala gashay in ay akhristaan ama ay ka faa'idaystaan waxaan ugu talagalay dhalinta ila midka ah ee hankiya himilada leh ee raba inay dunida wax ka noqdaan inay noloshooda bedelaan in ay dad lagu tashan karo oo dunida maarayn kara oo tusaalayaal maanta dunida ka noqon kara ayaan ugu talagalay dhalinyarada hankiya himilada leh ayaan ugu talagalay oo rabana inay tusaalayaan dunida ay ka noqdaan marka waxyaabaha uu kala hadlayo dhalinyarada hanka iyo himilada leh ee aad doonaysa inay akhristaan maxaa ka mid a buugkan horta waxaa ka mid ah wuxuu ku weydiinayaa qofka inuu horta rajo leeyahay qodobka ugu horreeya buugka ku bilaabayo waa rajo rajo markuu qofku leeyahay waxyaalo badan ayuu rabaa inuu ka gaadho sidoo kale wuxuu tilmaamayaa guulaystayaal waxaa jira guulaystayaal badan oo raba guulaystayaal guulaystayaal oo sira ay ku gaadheen guusha marka wuxuu u tilmaamayaa guulaystayaashu siraha ay ku gaadhaan guusha si uu qofkaasi himil hiryada uu leeyahay ugu dhiboobi karto sidoo kale waxaa ka mid a tusaalayaal kale oo dad ay ka mid yihiin melcom freeman nick fuji ninkaas iyo dad kale ay ka mid yihiin sidoo kale wuxuu ugu horeeya uu tusaale uga dhigayo oo lagu daydana nabigeena maxamed caleyh salaatu wasalaam uuga dhigayo marka qaybo badan buu kala dardaarmaya asalaamu calaykum magacaygu waa samatar cabdi cusmaan agaasimaha xarunta c t i d waa xarunta teknolojiyadda ee horumarka jibuuti aad baan u faraxsanahay imashadaydan sidii lii soo casuumay baggan borama bukfer ay ahayd markii ugu horeysaan borama aan seexdo aan joogo marka aad baan u faraxsanahay sida dhalinyartaas oo dhan ama dadka qoraaga maskax maalka dadkaas kugu yimiday sidii network loo faaidi laha lisbaran lahaa la kala faaidi lahaa dadkan af soomaaliya ku hadlaya waa somaliland maaha soomaaliya etoobiya anu jibuutan ka socda marka dadka badan siday iskula kulmayaan ay weliba fikirkooga weliba iswadaarsanayaan sidii looga fikiro looga hadlo horumar horumar waaraya marka dhalinyarta badanna waxaan adhowtole koley waan sheekaysan doonaa sidii u isticmaali lahaayeen adeega internetka ama teknolojiyadda sidii nolol maamuleedkooga u hagaajin lahaayeen ee horumar u gaari lahaayeen limaada waa macdanta ugu weyn ay la haysto waa wadanka saa sheegayseen haddaynu ka maqlay mas-uuliyiinta hadlay waa boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyar dhalinyartaas iyagiiba hay-adda mustaqbalkan marka inay dadaalaan wax akhriyaan wax qoraan ay dadaalaan ay xirfadooda la soo baxaan ee shaqo iyo ama waxa abuurtaanba waataan ku dhiirigelino aad baan u faraxsanahay shirarkan caynkan oo kalean oo laga hadlo waxaasoo dhan
senator bandhigga buugta ee boorama maadaama ay tahay markii kuugu horraysay aad ka qayb gasho bandhig lagu soo bandhigayo halkan ama meel kale oo soomaaliyeedba maxaad ka baratay baad sodhan kartaa
walaahi horta koleyba bandhigaan marka bandhig la tegayaba wax laga faa'iida mayna wax kaleba ismoornaysin qoraa bugaan fikirada la socdaaya wakhtigan la qorayo ama dadkan dhallinyarta say u fikirayaan jawi baad ka qaadanaysaa dee siday tahay bicture ama taswiir baad ka qaadanaysaa hadda koleyba faa'iidadu way badan tahay maxaa ka sii faa'iida weyna saan sheegay haddeerti hore networkan platformka laiskula kulmayo lawadweydaarsanay fikirka lakala weydaarsanayo sidii horumar looga shaqeeya dee horumarkan mandaqadan oo dhanba limaada dhalinyarta yihiin driverka ama wadaba horumarkan de in la fikirkooga laga tuso inay kalsooni yeeshaan ay wax fiican u ka sheekeeyaan ay narratiifkan xun ee soomaalida iyo geeska laga hadlay bedelaan waa fikirada maaragta waaweyn ee doonaan inaan ka faa'iidno marka saaka waa la furay weli sheekadu way noo socotaa imkaan aad baan ugu faraxsanahay dee waa guul baan oran lahaa magacaygu waa doctor maxamed jamac madar waxaan ahay daaregtarka xarunta cilmibaadhista iyo tababarada ee xigma sanadkan boorama buugfeer waxaa ku cusub daafurka iyo dhagaxdhigga madxafka iyo libreriga iyo conference hall aan ugu talagalnay in lagu qabto barnaamijyada caynkan oo kale ah mustaqbalka sideedaba xigma foundation iyo xarunteeda cilmi baadhista ayaa mar kastaba qabanqaabiya oo hirgeliya boorama buugfeer waxaanu nugu talagalnay sanad kastana inuu qabsoomo sanadkanna alxamdulilah waa sanadkii labaad sanadada badan haddii ilaahay yidhaahdo aan nool lahayn waxaan ugu talagalnay wax sii socon doona oo de dadka naga dambeeya jiilka naga dambeeya ay sii wada doonaan haddii ilaa yidhaahdo dabcan horta bandhigan bugaagta boorama siduu magacu sheegay wuxuu taagan yahay in la dhiirigeliyo dhallinyarada dadka hal abuurka ah leh dadka qoraayaasha ah dadka suugaanyahanada ah inay helaan madal ay ku soo bandhigaan kartidooda iyo innovationkooga iyo imaginationkooga iyo wax kasta oo ay qoraan inay madashaas ay ku soo bandhigaan oo ay dadka la wadaagaan ayna noqoto madal isku xidha dhallinyarta aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo cid kasta oon danayno inay bulshada wax u qabato intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay dhallinyaradii ka soo qayb gashay bandhigga buugta ee magaalada boorama toddobaadkan lagu qabtay kuwaasi oo aynu ka waraysanaynay hal abuurkooga qoraalka iyo buugta ay ku soo bandhigeen bandhigaasi buugta ee boorama ee sanadkan labada kun iyo labaatanka dabayaaqadiisa lagu qabtay magaaladan boorama waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama idiinna soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha iyadoo toddobaadkan laga nasanayo inta badan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa haddana sidoo kale waxaa la cayaarayaa horyaalka ingiriiska oo aan loo joojinin ciidda krismaska waxaana horyaalka ingiriiska kulamadan oo kale loo yaqaanaa boxing dayga iyadoo hal toddobaad dhowr kulan la ciyaarayo kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha leicester city iyo manchester united kaas oo lagu ciyaarayay garoonka kooxda leicester city labadan kooxood ayaa waxa ay ku kala jiraan kaalmaha labaad ee saddexaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga taas ayaana xiise u yeelaysay kulankii ay shalay isaga horyimaadeen labada kooxood ayaa wakhtigii loogu talagalay ciyaarta waxa ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah kooxda manchester united ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahankooda marcos rashford kadib markii uu baas ka helay bruno fernandes waxaana kooxda leicester city isla qaybtii hore u barbareeyey ciyaaryahankooda harriey banes manchester united ayaa shabaqa kooxda leicester city mar kale soo taabatay kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahaankooda bruno fernandes oo baas ka helay ciyaaryahan edson cavani oo bedel kusoo galay goolka labaad ee barbaraha ee kooxda leicester city-na waxaa si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda manchester united ee axel tunzebi sidaas ayayna ciyaarta ugu soo gabagabowday barbaro laba gool iyo laba gool ah iyadoo labada kooxood aysan waxba kala faa'iidin kulamadii kale ee xalay la ciyaaray ee ka tirsanaa horyaalka premier leaga ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyay kooxaha astonvilla iyo crystal palace kaas oo saddex iyo eber ay ku badisay kooxda astonvilla oo garoonkeeda joogtay kooxda fulham waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda southampton ciyaartii ugu adkayd ee horyaalka premier leaga ee ciyaaraha boxing daygana xalay waxa ay dhex martay kooxaha arsenal iyo chelsea oo ka wada dhisan magaalada london ee isla dalka ingiriiska ciyaartan oo xiise u lahayd taageerayaasha labada kooxood ayaa waxa ay kusoo dhammaatay saddex gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda arsenal oo maalmahan uu xaalka ku xumaa tababare arteta iyo kooxdiisa arsenal ayaana guusha ay ka gaareen chelsea waxa ay ka khafiifinaysaa cadaadiskii maalmahan saarnaa tababare frank lambard ayaa guuldaradii uu kala kulmay kooxda arsenal waxa ay hoos usii dhigaysaa rajadii uu ka qabay inuu soo tiigsado fikta sare ee kala horeynta horyaalka premier leaga kooxda arsenal oo goolasha ku hormaraysay mar kasta ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah alexander lagazeta grand haka iyo bakayo saka goolka keliya ee la timid kooxda chelsea ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda tommy abraham manchester cityna waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda newcastle united oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda manchester city ayaa goolasha ay kaga faraxsheen kooxda newcastle united waxaa u dhaliyey xidigaheeda kale ah ilkay gondowan iyo faran torres ciyaartii u dambeysay ee kulamadii xalay dhacayna waxa ay dhex martay kooxaha sheffield united iyo everton waxaana hal iyo eber ku badisay kooxda everton oo u martisay kooxdii sheffield united kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka premier leaga ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya kooxda leeds united ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa kooxda banley westham united waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda braton albion liverpool oo difaacanaysa horyaalka premier leaga islamarkaana ah kooxda hogaaminaysa waxa ay garoonkeeda anfield ku martisoori doontaa kooxda westbrom albion wolverhampton wonrisna waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda tottenham kulanka u dambeeya ee kulamada toddobaadka ee horyaalka premier leaga dhegaystayaal wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
intaasi aynu ku dhaafno xubintii cayaaraha
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatanna dhegaystayaal waxaannu idiin soo qabanaynaa codad ka baxsan ee fanaaniinta axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed yuusuf sagal
barnaamijkii duhurnimo dhegaystayaal oo ay idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waanagaynta waxaan idin leennahay nabadgelyo
Thank you.